waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey jaamac buulle jaamac oo stuudiyaha igu weheliya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahayoo kale toddobaad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa madxafka saryan ee laga furay sanadkan magaalada hargeysa waxaana inoogu marti ah siciid shugri oo ah aas-aasaha madxafka waxaana jecelnahay bal inuu xusuus dheerna geliyo marka uu noo guuda galo agabka dhex yaalla madxafkaasi oo ay dadku ka bogan doonaan siciid marka hore kusoo dhowow laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aada iyo aad aad umahadsantay jaamac waa dhowahay walaal waa dhowahay waa ku salaamaya salaamullah waxaad marka hore noogu bilowdaa fikirka iyo sidii aad u aas-aastay madxafka saryan waa mahadsantay walaal fikirku horta waa dhinacyo badan buu taabanayaa aniga markuu fikirku igu soo baxo wuxuu ka soo maaxay waxyaaba fara badan oo shaksiya anigoo jeclaa waxaa la yidhaha horta taariikhta aad baan u jeclaa xagga dhaqanka waan aad baan isugu wanaagsaniy markaa markaasay duruufo badan oo aan imika dalkan aan ka jirin muusam iyo wax kaydin taariikheed oo wixii horey jirana ay ka baabeen ayaan u guulsaday shaksi ahaan iyo intii kale ila garab gashada si aan anigu hormood u noqdo inaan madxafka saria museumka aan bilaabo oo muddo laga sameeyey socdodaka laga bilaabo labiyo toban laba kun iyo shan iyo toddoba shan iyo tobankii dhamaadayna oo furitaan imika ah laba kun iyo toddobiyo toban waa madxafka magaciisa waxaa la yidhaha sarian museum oo hargeysa ku yaala somaliland waxaanu sarian ka tarjumayaa magacani waxaa la yidhaha bidiidka guurjoog bidiidka ah oo dalkeeda ku qaalaya ayaan ugu magac daray isagoo magaciisu uu fasirayo xayawaanka qaaliga ah ee dalkeena ku jiro waaya aan ugu magac daray waaya waana u imaanaynaa faahfaahinta madxafka waxaad iiga warantaa ayaa kugu weheliya ama gacanna kugu siiyey in madxafkan aad furta orta anigu ra'yigana waan la imi maalgelinkana waan la imi sabiid ahaan laakiin dhulka laga dhigtayo anigu dhulka waa dhulka laygu daaqay xagga dawladda oo horeba aan u deganaa ina markii dambana sharci ahaan laska ka furo taageer ahaan dad muxuu haaye marka la soo ururaya cagabka wax keenay oo qaar volunteers ama dadka muxuu haaye isxilqaamay waa jiraan meelo badan baa ayay wax ka imanayeen oo dadku wax ka soo ururinayeen marka horta tawgumiya waxa weeye waa meeshii saldhigii oon sameeyey waalkii wax lagu kaydinayey oo anugu amaalgeliyey iyo dhulkiiba laygu tabarucay waxaad nooga warantaa inta ay kugu qaadatay agabka meesha hadda aad ku hayso iyo noocyadooda intii aad ka gaari karto sana agabkaa meesha ku haya waa fara badan yahay marka beel la ego waxaa ilaa laba kun iyo shan boqol oo item baa meesha igu yaala waxaana u kala baxayaan agabyo xagga dhaqanka haddaad taxadisooda dhaqankeena hadday tahay agabkii aqal soomaaliga ahaan jiray dhig iyo hadday yihiin cawsas iyo hadday kabda yihiin iyo hadday yihiin isku joogyo iyo hadday yihiin karbaashyo iyo alool iyo wixii la halmaala hadday tahay wiciyadii ay beri hore lahaan jiray xeerooyinkii ubooyinkii sandaaladii iyo xeerooyinkii wax kuiray hadday tahay waxyaabihii midxi tahayna wax kuragay mooyooyinkii hadday tahay tuulisenisanaasi hangool gudimo hadday tahay waxyaabihii aydeenu dareeskaan u qaadan jiray ay kamid yihiin dalka muxuu haaye xaawaleda ama dumarka ama ragga gabaha boqorkii bacalihii hadday tahay xagga tuulikiisa la isticmaasha ragga gaashaankii iyo hangoolkii iyo waxalakusameeyo warankii murjikii de waa wax fara badan oo ana halka laba kun iyo shan boqol oo qaar xagga dhaqanka haddaan kuu keeno caynkaasay ayaa ayaa ayaa ka muuda dhinaca kale jira documentation fara badan oo sawiro ah oo iyaguna ka tarjumaya uu haayo xagga qaybta ee historiga kale uu soo maray sawiro waxyaaba documentationa oo ah ku tacalluqa ilaa taariikhii faca weyn ee soomaaliya soo martay ilaa istimaarkii iyo isu horreeyey waxaa kaloo ku jira dee wax fara badan oo kuu tiriyo oo kamida dhinaca kudhiisa arkeology soomaaliya kudhiisa aan kusoo qoray inahaasoo dhan baa jaamacow aa meesha yaala waa tahay aanu u gacan haadino dhegaystayaasha dhegaysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhowow barnaamijka jaamac aad iyo aad baad umahadsan tahay v o a waa idin salaamayaa adigana si gaaraan kuu salaamaya magacaygu waa saxabiid xaashi ardaale waxaan joogaa magaalada buurama runtii fikirna waan qabaa laba su-aaloodna waan qabaa fikirka koowaad haddaan ku hormaro horta aad baan usoo dhaweynayaa madxafkaasi laga furay magaalada hargeysa tarian museum saciid shukrina waan ugu hambalyeynayaa fikraddaasi uu keenay ee muddada labada sana uu waday waxaan jecelahay haddaan su-aasha u gudbo runtii dadka dhaliilsan madxafkaasi waxay sheegaan in keliya uu yahay madxaf ay ka buuxaan uun s n m iyo muuqaalo iyo sawiro muujinaya laakiin waxyaabihii museum lagu yaqaanay ama masxaf ee taariikhii hore iyo ilay somaliland may bilaabin toddoba iyo labaatan sane in badan bay jirtee aanu ma ahay aanu ka koobnayn marka taas waan waxaan jeclaan lahaa inuu naga kaafiyo midda kale waxaan weydiin lahaa saciid shukri sida aada xirtay madxafku wuxuu ka kooban yahay ilaa ama ka jira laba kun iyo shan boqol oo item ama shay waxyaabaha aada xirtayna waxaa kamid a agabkii dhaqanka iyo hidaha laakiin marka laga hadlayo museum ama madxaf waxaa muhiim ah in ay ku jiraan waxyaabo dee taariikhi ah oo soomaalideenii horena taariikh u ahayd sidoo kalena waktiyo hore jiray ama qarniyo jiray oo hadda dadku ay ku cusbaan karaan indhahooda marka ilaa iyo haddana noomaad sheegin dee wax arrimahaasi ku saabsan marka taana in laga kaashaan jeclaan lahaa labadaas soolood baan jecelaha inaan weydiiyo saciid shukri waad waad mahadsan tahay saxadiid saciid shukri kusoo dhawow waa waa aada iyo aada u mahadsan yahay dhegeysta xaggaa su-aasha iga weydiiyey waa asiinay runtii waa jirtaa musan isagoo dhowr meelo u kala baxoy dhaqankii dhaqankii sii horeeyey xuduun weyn bay ku leedahay halgankii dheeraa ee somalia national media waana halgan ku xiriirsan waxyaabihii dalkeena ka dhacayay haddaad reebto kontonkii sanadooda u dambeeyey si somaliland ka dhacay soma adigu sasanamuga soo qaatay waa dad laakiin waxaa raacsan halganadii ka horeeya daraawiishii ee cidda soofis ugu dhowda aan uga wadano waxa yee ingiriiska iyo wixii nasadoolka dhex mara waxaa raacsan dagaaladii ka dhacayay geeska afrika toddobiyo todobaatankii maxay u dhaceen maxaa sababay waxaasoo dhan way ku jiraan maxaa loogu baxay etoobiya dadku ugu baxeen ee kualisay marka s n n waa run waxa weeya waa taariikhdaas saca weynee socotay sadaystay soo maraysay ee ee bilaabatay ee keentayna dee dee dib xoreynta somaliland runtii la la inkiri kara maaha waana xuduun weyn waana waana kaalaa taswirahoodna way yaalaan markaa taasi waa waa muxuu ahaaye waa saasay tahay laakiin laakiin inta aadan inta aadan jawaabta labaad u gelin su-aasha dhegeystaha ka soo wactamay magaalada borame waxaa ku jiray in ay inta badani asnam yihiin marka ma ma runbaa oo miisaanku wuxuu u badan yahay tan asnam masalan tusaale ahaan daraawiishtu way ka wakti dheerayd wayna ka cuslayd halgankii ay ingiriisku la gashay dagaaladii ay asnamtu galeen marka miisaanka dhinacuu u badan yahay dhinacaasaa laga yaabaa inuu ka imaanayo horta dhinaca haddaad soo gasho qaybaarka horey u qaybsadaa qaybta taariikhu waxay u qaybsataa dhowr qaybood waxay ka baksanaysaa horta taariikhdii colonial history haddaad kala tago xilligii isticmaalkii iyo sidii ayaa ayaa gidaarkaasi inkaasuu baabisan yahay gidaar kaleha waxaa jira isla runtii isla soo galaysa dawladihii iyo wixii ka dhashay bardaarka dowladnimo doonka gidaar ballaaran baa jira oo run ah oo isagu taswiiro fara badan yaalaan si asranta waa runtii waa way way taabaa waxaa jira gidaar kale oo isla qubiisu ku tacalluqa oo xilligii dawladihii milatariga ay joogeen ee waxaan dhibaatooyinka gudooda lagu tacalluqyo taa ku dhiiriyo oo ku jirtaa waxaa kaloo ku jira waxyaabihii kasoo baxay burburadii iyo dagaaladii iyo kii kasoo haray iyo dadkii ku dhi intuba meesha way yaalaa marka waa waa waa waa waa wey waayahay su-aashiisii labaadna waxay ahayd agabka aad tirisay wax guuna kuma jirin marka alaabta taala gudaha madxafka wax fac weyn ma ku jiraan wax hore oo taariikhdii soomaaliya ah ma yaalan
de waa wa waa jiraa wa hadii aad joog lahayd ubaa indhaha aad ku daawan lahayd amba haddaynu de telefoon baynu kuwada hadlay lahayd war kuulihii baa jira oo boqorkii iyo dhaclihii baa jira oo waxay dadkeedii hore xidhan jireen baa jira hadday diraysku mar tahay iyo hadday tahay kabihii fayga ahaa iyo hadday tahay wixii dadka dhaqanka soomaali iyagoo taswiraa oo diraysgaraysan waa yaalaan iyagiioo meesha oo aitamisa oo muhay hadday tuulatay iyo diidiskii hadday tahay intuba inaa wa waa yaalaan laakiin madxaf marka laga hadlayo oo bilow ah oo la shirinku isla taagaan oo maoda intaasaan hay halkaasay ku gooday waa brocess oo wax socda maalinba waxbaa kugu soo biirahaya marka waa run waxna waanu ka haynaa laakiin ma dhamaystirka weli waa la soo dhurayaa dheh dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana inoogu marti ah siciid shugri oo ah aas-aasihii madxafka waxaana aad su-aalihiina ka weydiin kartaan madxafka waxa yaala iyo weliba ulajeedooyinkiisa dirkaba aan u gacan haadiyo dhegeysto kale dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda dhegeystayaasha martida barnaamijka iyo daadiyaha barnaamijkaba waan salaamayaa aasaasaha madxafka waxaan uga mahad celinayaa siciid shibri taariikhda s n m ee uu kusoo ururiyey madxafka maxaa yeelay s n m tu waxa weeyaan waa waa hooyadii somaliland weliba waxaan jeclaan lahaa in magaca madxafka aada u bixiso halgamaayadii waaweynaa ee s n m saaxiibkayga boorame saxabiid xaashi abdaalana waan salaamaya waxaan xusuusin lahaa nabadda iyo amniga iyo dowladnimada aanu haysano inay snm horseed u tahay waanay ku mudan tahay waana inaga mudan tahay inaanu snm taariikhdeedii ururino haddii aan su-aashayda u galo aasaasaha siciid shukri waxaan weydiin lahaa madxafkan aada aasaastay ujeedadiisu maxay tahay wakti badan baad gelisay kharash badan baad gelisay marka ma waxaad uga jeedaa nooc ganacsi mise waxaad uga dan leedahay in dhaqankii aada jiilka soo koraya somaliland aad dhaqankii barto ma waxaad uga jeedaa inaad taariikhdeedii barto bal faahfaahinta ujeedadaada ka dambaysa wax kastoo la abuuraya kollay ujeedaa ka dambaysa ma ganacsi inaad ka macaysto aad ugu talagashay mise inaad ummadda wax kusoo celiso waa tahay somaliland baad ugu talagashay
aad ayaad u mahadsan tahay maxamuud warsame soo dhowow siciid shukri
waad hadsanyey maxamuud waa aad baa ku salaamaya maxamuud waxa weeye horta marka horeysa madxaf haddii lasoo dharaa museum magac ahaanba horta maaha waa meel taariikhe oo dadka dhaqan lagu tayinayo mabaha meel ganacsi ganacsi way ka dheer tahay waxa weeye non-profit organization baa weeye siday ku diiwaangashan tahay tan ugu talagalana waa kaa taariikh lagama macaashiro gudaad iyo wax la qoro iyadaa la iibiya taariikhda waxyaab aad baad ugu mahadsan tahay runtii ujeedada aan meesha u sameeyey adigaaba carab ku dhasay waxa weeye taariikhdu haddii way duugowdaa haddii aan daaha laga furin haddii aan dib loo soo eegin waxaa soo kacaya tiilal badan dalkeena haddaad iga taegto ama guud ahaanba waa utahay taarikhkeena boqolkiiba toddobaatan dhashan iyo toddobaatan waa dhalinyaro kama warqabaan anigu intaan ogahay waxyaabaha soo dhacay inta badan beegi bunbaa sagaashanidii ka dambeeyey ma garanayaan waxan waxay u ahaayeen waxay waxay u dhaceen hadday sii dhaqanka taarikhika hadda waxayna waxa waxayna jaawareeriye waxaa la yidhaha social media arrinteeda inay soomaali ay daawadaan intu ka koobnaan jiray iyo wuxuu ahaan jiray iyo amba ay fahmaan taariikhdii ka cawiirey dalkan soo maray waxaa laga yaaba inta badan inay kaga mashquulsan yihiin social media hasoo imika inagu soo qaaday weerar adduunka lagu soo qaaday si gaar ahaan lagu soo qaaday arin ujeedada ugu weyne waxa weeya inaan taariikh horta marka hore guud ahaan aan usoo bandhigo jiilasha soo kacaya inay fahmaan wixii tegay si ay u gartaan waxa jooga iyo waxa soo socda taasaan u mahmiyada weyn saarayay waana sajcadaaba iiga jawaabay su-aasha laakiin ujeedada ugu weyne waa kabalaa waayahay siciid waxaad nala wadaagtaa haddii suurtagal kuu tahay wakhtina waad gelisay tamar badanna way kaa gashay sida aad sheegtayna maalgashiga adigaa lahaa marka marka aad isku darto intii aad diyaargaroobeysay furitaankii dib u habeynta xarunta dhaqaale maxaa ku baxay walaalow dhaqaale waxaa ku baxay dayaacdaal darta waxa guri uu ka koobaya kuu sheegaya waxa weeye horta laba dhismo oo waaweyn oo adiiqa bixugmayo ilaa saddex kun iyo toddobailaa soo boqoda intaas warbikinay waa area kala ballaaran dhismayaasha waxa weeye laba display centris oo waaweyn laba hoola waaweyn iminkana aan dusha kasii saarayba foom ahay aanigu kala galay labrary dhawaan iska furmaya waxaa kaloo jira ofiskada iyo xafiisyadii shaqaalada aan ku shaqaynayay waxaa jira theater aan ilaa imika isla shaqeeya oo ilaa boqol iyo soddon dad qaada oo aan dhalinyarada imika aan ku codsiday si volunteer ay u yimaadaan ay dhaqankii iyo heesihii iyo sayla caawigii iyo heesihii kale rabixurmaayo hadday tahay eregaado intaas shaqeeyaan way isbaraan marka haddii aan kuu sheego intaasoo dhan marka uu kala baxo iyo deyrarkiisa iyo wixiisa ku baxay lacag a gaadhaysa ilaa saddex boqol iyo shan iyo labaatan kun oo qaale dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a waxaana noogu marti ah siciid shukri oo ah madxafka saryan ee magaalada hargeysa aas-aasihiisii siciid marka haddii dhaqaalaha intaas la-eg uu ku baxay maalgashiga inaad adiga lahaydna aada horey u carabowday ma jiraan gacan iyo taageero ay dowladda somalilan iyo weliba degmada hargeysa iyo dadka ganacsatada ama maalqabeenka ahi ay ka geysteen in madxafkani uu istaago warta waxa weye waxay u baahan yahay in jaamaco ugu baalalayso dadka fikirka muhiimkeedu waa fikir aan dadkeenu hore ugu bislayn inkastoo dee wax weyn mari horeba hadaysa uu ka faraajirta laakiin dagaaladii inuu raacay nasiib daro fikirka idib loo soo noolayo lix iyo labaatan sanadood dabadeed in dadkii jiirashii hore dhacay meesha ka baxay waxaydhaba dadkii noo yihiin dhibaatada uu leeyahay horta waad garan kartaa iyo cidda tabar ah kuu gelin kartaa marka hosaaraa dadka is soo dhigay oo waxoogaayo ambitionkii aan ka qaatay inaas meeshatooni shaqaynjireynka dhowr sana sanadooda ayaa horta qayb ahaan anigu aan geliyey oo ah lacag inteeda badanee imika aan kuu sheegay laakiin waxoogaa gacanu qabashada imika laabrerigan aan dhigtaayoda waxaan ka helay muxuu haaye wasaaradda maaliyadda ee somaliland oo igu gacan qabatay oo iyana muxuu haaye gacan gacan iga siisay inaan dhigto laabreriga waxaa kaloo gacan iga siiyey collectionka markaxleeyay maatiriga qaarkood oo imika wixii itemkii hore qaada ama lacag buu kufadhiyaa dalkeedii ii bilaashay xaamado jiraanba kolkaa waxyaabada oo bakas ay ii sameeyeen iyaga wasaaradda maaliyadda baarlamankuna baa jiray baa jiray oon aada ugu mahadnaqayo markii anigu aan physical structurkii waxaan aan sameeyey waxna aan ku dahay runtii gacan baan ka helay laakiin ilaa imika hadda qolooyinka muxuu ahaay maalqabeenada ah iyaga weli waan isu sugaynaa waana u fadhiyaa inay halkan kasii qaadaan wakhtiga aad qabanqaabinaysay iyo shaqada hawsha aad gelisay iyo maanta heerka aad joogto aad fiirisid maxaad is leedahay micno ayay kaaga dhigan tahay adiga wallaahi kaana waa su-aal wanaagsan waxa weeye horta anu marka soo ritaayargooday labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo ilaa imika waxa weeye mika laba sanadood oo dowdow marka lix laba kun iyo lix iyo tobankii laba sanadkay labadaa sanadood waktigeyga waxaan u huray inay horta aan darbay geliyo museumkana aan halka aan doonaya aan gaarsiiyo weli ma aan gaarsiiyo wuu fog yahay waa process ilaa imika waxaan ku xisaabtamaa inaan hayo boqolkiiba konton inaan gaaray ayaan ku xisaabtamaa marka aan eego laakiin waxyaabaha badan ee duruufa ay hortaagan kulliga waxa weye wixii waxay u baahan tahay tababar aqooneed xaggii trainingkii dadkii la shaqayn lahaa ciddii library ahayn lahayd ciddii qolooyinka inoo dhimanaya dadka soo siyaaranaya bari lahayd ee sharxi lahayd intaasoo dhami aniga in kaloo oo caawiyo oo aan saaxiib ahaa kudhiiso archaeologiso maxamed magan laydhaa maxamed alla magan iyo dhowr idoo kale faarax nuur inan wahaa dhalinyaro intaasaan warka ku dhahay ilaa afar shan qofaadaba ku dhahay laakiin capacity building ama xataa dee tababarki iyo wax badani waa isugayaan maxaad qaban jirtay oo aad ka soo fadhiisatay lix iyo tobankii baan shaqada ka fadhiistaa tiri waxaan ka shaqayn jiray anigu imaginationka aan ushaqayn jiray peacekeeper operationska oo aan dalal badan ka shaqeeyay kamid ahaa liberia hash muxuu ahaay south sudan darfur iyo joogi jiray ido ee meelahaasa anigu soo maro suguraysaa ee aan ka shaqayn jiro oo dayska ahaa u nimankaa iyo intuu shaqeeyo peacekeeping forceka oo dhinaca civilianka ah marka halkaasaan in badan ka shaqeeyo waa yahay siciid waxaa muuqata in saryan madxafkani hargeysa uu lugihiisa ku istaagay oo uu shaqaynayo marka qorshaha maxaa kugu jiro inaad magaalooyin kale oo somalilandna ka furto mise kan un inaad ballaariso oo madxaf weyn aad ka dhigto walaalo horta kani waxa weye waa weelkii weynaa waa ceelkii weynaa ee lagu soo aroorayay qorshaha dambe soo socdaa waxa weeye in meelaha kale taariikhku maaha uun inta yaraan ku koobanahaye inaynu dhulkii waaweynaana gaadno awdal oo saylac ay kamid tahay magaalooyinkii weynaa buloxaad oo magaalo weyn ahay ilaa iyo sanaad ceergaabo intaas oo dhan ilaa iyo kale oo dee meelihii daraawiistii ahay arkisa ay ka dagaalami jireen berigii wax badan badan badan baa dee qorsho haddee loogu saati ay ahayn la garagalo dad badan oo meelaha kasoo jeeda waxaan doonaya soo dhimaado aan museumka aan u sameynay symposium amba aqoon isweydaar sidii aan ugu sugi lahayn gobolada kale laakiin waa dee waa waktigeed iyo doorkeed iyo tabarteed ugu dambayntii taariikhda markii madxaf iyo wax la mida la diyaarinayo ama qaybaha ugu fududee buug la qorayo dadka intooda badan heshiiskuma ahan oo taariikhda ninba il gooniha ayuu ku fiiriyaa sida dhegaystihii boreman ka soo hadlayay ee saxardiid aad ka maqlaysayna ay aragtida ay dadka somalilan ee daafaha ka qabaan s n m way ka duwan tahay tan dadka dhexe ay ka qabaan marka sidee ayaad is leedahay u miisaan hadda iyo hadhowba marka aad soo bandhigayso wada hadday dee taariikh ay taariikh tahay oo oo waala macmuul inay qolo walba dhinac ka soo eegto laakiin wax dhacay oo taag haddaan soo bandhigo burburkii magaalada hargeysa ka dhacay iyo dayaaradihii ay oo meesha ku sawiran iyo nimankii lasoo firaysay taabakitaankaa meesha yaalla dee horta wax la taabo karo oo la arki karo ciidamaha ay dafiri karin su-aasha garabka allaa waxa weeye war waxaan ismay u dhaceen maxay ku yimaadeen waxaan soo sawirayaa xerihii qaxoontiga oo dalkii barigii hore daantihiisa lagusamasi loo dagaalamayo ummadii hargeysa joogtaa u baxday maxaa keenay dadkiina xaggaa ugu baxaa horta taariikhda marka sidaa ugu fahamsanta ay dhab tahay su-aalaha imanaya waa soo gelayaa yaalaan soo garanaysa marka anugu dee kama qabo dictionary-ga inta anugu saan u arkaayo iyo iyo uquusha kale iga duwan kuwaas waa laga wada hadli karaa waa laga faaloob karaa ma aha un muxuu ahaaye muxuu ahaaye waxyaaba dee aan daranka ugu kala duwanya way jirayaan waa tahay intaas ayaanu ku gebagabeynaynaa saciid shukri oo ah aasaasaha madxafka saryan ee magaalada hargeysa waktigaaga waa kaaga mahad celinaynaa waa mahadsantiin jaamac v o aad iyo aad waa mahadsantiin aad iyo aad dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynay madxafka cusub ee magaalada hargeysa ee saryan intaa ayuu nooga egyahay tan iyo kulantadeenna dambena waxaanu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh